بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وحن كل حجرني قصة صالح عليه السلام آياته أينو سورة سورة أينو شرحيني عشر كان عشر كالشنات بون نقنيا وحن نكاها لنا aayadaha ku soo arooray fi suurati shucaraa suurati shucaraa waxay ka mid tahay meelaha ee suuradaha qasas ambiyaaga aada loogu tafsiiliyo marka halkan qisatu saalix markii laga hadlayey oo reer thamuud aayado dhowr iyo toban ah labaatan ku dhow baa ilaahay kaga hadlay aayadda boqol afartan iyo kow ilaa iyo boqol konton iyo sagaal ayaa waxa weye qisadooda lagu lagaga hadlay oo tafsiil ah waanagii marka soo marnay fi suurati huud iyo fi suurati acraaf iyo suuratu xijri iyo waynu soo marnay tanna waa sidoo kale wuxuu yidhi allah subxaanah wa tacaala kadabat thamuud lmursaliin id qaala lahum akuuhum saalixun alaa tattaquun inii lakum rasuulu amiin fattaquu llah waadiicuun nabiyullaahi saalix markii loo diray qoomkiisii waa uu xaqu ugu yeeray dacwadiiba ugu yeeray shirkiga inay ka tagaan leannao waatay ahaayeen oo qoomkaasi reer thamuud wayagii ahaa bacda caad wayagii ka dambeeyey marka waxay u dhexeeyeen baa la yidhi reer caad iyo nabiyullahi ibraahim wakhtigiisii ayay u dhexeeyeen marka xaqii markuu ugu yeeray sanamyadii ayay ku dhegeen waana diideen sidii mushrikiinta lagu yiqiinay marka waa beeniyeen rasuulka ilaahay u soo diray mar hadday rasuulka ilaahay beeniyeenna rusushii oo dhan waa beeniyeen bay la mid tahay marka kadabat thamuudu lmursaliin rusushii oo dhan bay beeniyeen nabiyullaahi saalix hadday beeniyeen waa iyagoo rusushii oo dhan beeniyey waayo rusushu dacwatuhum waaxida waa hal dacwo wa waa ilaahay keliga hala caabudo shirkigana ha laga tago id wakti bay beeniyeen qaala lahum uu ku yidhi akhuuhum ay walaalkood akhuuhum saalixun saalix nabiyullaahi saalix uu ku yiri wa akhuuhum fi nasab laa fi diin alaa tattaquun war miidan alla ka cabsanaynin waa maxay waxaan aad samaynaysaan maad alla ka cabsataan oo shirkigan iyo sanamyadan iska daysaan alaa tattaquun innii lakum rasuulun amiin innii anigu lakum waxaan idinka idii ahay rasuulun rasuul amiinun aamina oo ilaahay amiin ka dhigay oo aan ida khayaamayn oo xaqii oo dhan ida soo gaarsiinaya oo aan waxba idinka khayaamayn oo amiinah ayaan idii ahay waa sidii rususha oo dhan sifaadkii lagu yiqiina wey innii lakum rasuulun amiin fattaquu llaha alla ka cabsada buu yidhi wa adiicuuni annay adeeca marka fattaquu llaha alla ka cabsada oo shirkigan iyo xumaantan isaga taga oo ilaahay keligii caabuda ay waxidullah alla waxida keligiisaa ida abuurtay suu keligii idii abuurtay keligii u caabuda waadiicuuni anna yaadiica oo waxa weye rasuulnimadayda ogolaada ilaahay baa iikiin soo diray xaq baan idinku yeerayaa janno si aad ku geli lahaydeen iyo ilaahay idinkaga raali noqon lahaa baan idinkugu yeerayaa ee yaadeeca oo haycaasiinina marka waa labada jannada lagu tago in ilaahayna laga baqo oo wixii uu alla xarimay bannaan laga maro wuxuu alla amrayna la sameeyo rusushana la adeeco waa labada jannada lagu taga wa fattaqu llaha waadiicuun alla ka cabsada buu yidhi anigana yaa adeeca kabacdiba wuxuu u caddeeyey markaa inuuna xoolo ka rabin wamaa as'alukum calayhi min ajrin in ajriya ilaa calaa rabbi alcaalamiin wmaa asalukum anugu xoolo ida weydiisan mayo min ajrin wamaa asalukum ida weydiisan mayo min ajrin ay tabliiqu dacwa dacwadaan ida gaarsiinayo iyo xaqaan idinku yeerayo xoola idinkagama rabo xaggee ka rabtaa marka ajar ajarkayga wuxuu ahaanayaa in ajriya ilaa calaa rabbi alcaalamiin rabbigii caalamkao dhan abuurtay allah ayaan ajar iyo xasanaad kaga doonayaa oo ilaahay baa ajarkayga i siinaya idinka waxba idinkama rabo wey intaa markuu marka uu caddeeyey ayuu kabacdi markaas ayuu tarhiib ku sameeyey oo wuxuu xusuusiyey waxyaalaha nicmadan iyo barwaaqadan maanta ay ku jiraan iyo faakahaysigan iyo beerahan iyo adduunkan inaan baaqi lagu noqonayn ee laga dhimanayo oo waxa weye ummadihii idinka horreeyey waa tageen idinkuna baaqi noqon maysaan adduunkan dad baa idinkaga horreeyey oo tegayoo dhintay ama la halaagay idinkana waddadii umaad haysaan markaasuu waxa uu ku yidhi atutrakuuna fii maa haahunaa aaminiin atutrakuuna ma laydinkaga tegayaa ay baaqi miyaad ku ahaanaysaan fii maa haahunaa aaminiin macnaha arrinta aad ku sugan tihiin halkan oo waxa weeye barwaaqadiiya wanaagga adduunyadan xayaatu dunya miyaad u malayseen in laydinkaga tegayo ood baaqi ku ahaanaysaan caqligal maaha wey waa la dhimanayaa kullu nafsin daaqatulmowt aakhiraana dambaysa adduunkaanna waa layda waa laydaka wadayaa ama waa layda halaagin ama geeridii baa idii imaan wa atutrakuuna fii maa haahunaa aaminiin ay masaasaad u malayseen weye in laydinkaga tegayo laydinkaga tegi maye weye waa inkaar kabacdiba wuxuu sheegay macnaha fii maa haahunaa aaminiin macnaha wixii ay ku sugnaayeen ayuu haddana qayb kasii sheegay fii jannaatin wa cuyuun wa zuruucin wa nakhlin dalcuhaa hadiim ma waxaad u malaynaysaan fii jannaatin jannooyinkan beeraha wey aad beerateen ood ku sugan tihiin inaad baaqi ku noqonaysaan wa cuyuunin iyo ilahan burqanaya oo waxa weeye biyaha laga cabaya ama tog ha noqdeen ama ilo ama ceelal biyahan aad waraabaysaan ma waxaad u malaynaysaa inaad saa weligiin ku jiraysaan fii jannaatin wa cuyuun wa zuruucin beerahan aad beerateen wa dalcin zuruucda wax walboo la beerto weye zarcigu oo dhulka laga beero wa dalcin waxa weeye wa nakhlin iyo geetimreed dalcuhaa hadiim ay macnaha dalcigu waxa weeye markii ay soo baxdo oo miraha dhaliso oo fiideeda ayaa dalciga la yidhahdaa hadiimna waxa weeye waa markay bislaato oo isdul fuusho taraakum ay samayso oo markaa la guranayo macnaha geeda timre timira oo miro dhaliyey oo bislaaday ood iska guranaysaan miyaad moodaysaan weligiin inaad ku jiraysaan taa caqli maaha wey ha u malaynina taa oo shirkina aad samaynaysaan maya waa laydala xisaabtamaya wadalcohaadiin guryihiina wuu tilmaamay wa tanxituuna min aljibaali buyuutan faarihiin wa tanxituuna ma waxaad qodanaysaan ood samaysanaysaan min aljibaali buurihii ayaa buyuutan gurya ka samaysanaysaan faarihiina idinka oo ku cayaarayo kibir iyo badrayda ka tahay marka faarihiina qiraaco kalena waa farihiina oo alif laga daayo madka oo la yidhaahdo farihiin labada qiraaba waa isku macnee waxa weeye macnaha laba macnay culammadu ku fasireen in la yidhaahdo faarihiina ay macnaha badar iyo kibir iyo isla weynan baad saa u samaynaysaan oo guryaha isugu fahmi jireen intay buura ka qodaan ayay kibir iyo isla weynan u samaynayeen iyagoon u baahnayn ama la yidhaahdo farihiina faarihiina ay xaadiqiina idinkoo ah kuwo ku xeel dheeraanayo si aad cajiib ah u samaynaya oo niman wixii yaqaan ah miyaad moodaysaan inaad weligiin saa ku jiraysaan waa maya wey kuma jiraysaan saas waa layda halaagayaa ama geeridii baa idii imaan adduunyadan waa imtixaan baaqi ku ahaan maysaan nicmada aa ku jirtaan faarihiin fattaquu llaha wa atiicuun war ilaahay ka cabsada annaya ateeca buu soo celiyey walaa tudiicuu amra almusrifiin walaa tudiicuu ha adeecinina amra almusrifiin kuwa xadgudbay amarkooda ha adeecina almusrif waxa weeye waa qofka xadgudubka samaynaya marka walaa tudiicuu ha adeecinina amra almusrifiin kuwa xadgudbaya oo dulmiga samaynaya waxa weeye ha adeecinina fii suurati naml bay inoogu imaan doontaa wa kaana fi lmadiinati tiscatu rahdin yufsiduuna fi lard marka waa kuwa dhulka fasahaadinaya amra almusrifiin aladiina yufsiduuna fi lardi walaa yuslixuun kuwa dhulka fasahaadinaya musrifiintaasi waa aladiina kuwii weeye yufsiduuna fi lardi dhulka fasahaadinaya walaa yuslixuuna aan waxba hagaajinaynin kuwa ha raacinin oo ha adeecinina waa sanaadiidii waa nimankii waxa weeye madaxda ahaa waa mala'u lqowm waxa weeye waa kuwii madaxda ahaa odayaashoodii shirkiga dadka ku hogaaminayay war kuwaa ka leexda buu leeyay intaasoo wanaaga markuu u caddeeyey maxay ku jawaabeen jawaabtoodii waata qaaluu inamaa anta min almusaxariin maa anta ilaa basharu miluna faأti biaayatin in kunta min asaadiqiin allahu akbar waxay yidhaahdeen ma tihid qaaluu inamaa anta min almusaxariin waxaad tahay wax kale ma tihide mid la sixray baa taho masxuura nin gebigiisuba sixran inamaa anta min almusaxariin maa anta ilaa basharu miluna macnaha waxaad tahay nin sixran waxaan waxa kaa hadal siinaya oo ilaahna aad sheegaysid keligii ha la caabudo sanamyada ha laga tago wixii dadku samayn jireen iyo dhaqankii qabiilka ha la baabi'iyo sixir baa kaa keenaya waa lagu sixray marka waxaad u baahan tahay in sixirka lagaa daweeyo masxuur baa tahay nin la sixray sabab maa anta ilaa basharu miluna qof waxaad tahay annaga nala mide wax kale ma tihide mid annaga nala midaa tah maa anta ilaa basharu miluna ay macnaha see nebi ku noqotay wey nebi ma tiid waynoo imaan doontaa a ulqiya adikru calayhi min baynina bal huwa kadaabun ashir annaga miyaa ilaahay naga doortay oo keligii miyaa nebi laga dhigay annaga maxaana loo ka dhigi waaye waa saas wey gaaloo dhan baa sidaas waxa weye dhahda maa anta ilaa basharu miluna fa'ti biaayatin in kunta min asaadiqiin macnaha shaydaan baa u liqimo wuxuu yidhi bashar maba noqon karaa rasuul maxaa malaa'ig la idinku soo diri waaye wa siday qorayshba u lahayd waxay yidhaahdeen haddana goodi bay sameeyeen iyo taxaddi fa'ti noola imow in kunta min asaadiqiin fa'ti biaayatin in kunta min asaadiqiin aayad bay dalbanayaan mucjise ayay dalbanayaan oo waxay yidhahdeen mucjise noo keen haddaad rasuul tahay haddee mucjisena haddii allah uu soo diro la rumayn waayo halaag baa ku xiga qaala markaasuu wuxuu mucjisadiiba u sheegay qaala haadihi naaqatun lahaa shirbun walakum shirbu yowmi macluum haadihi naaqatun waa hal wey waataynu soon lakum aaya ilaah aayaddii hore ku lahaa yaa qowmi haadihi naaqatullahi lakum aaya waa inaga ku soo marray fii suuratuhu marka waa aayad baa la yidhi hashaani mucjiso weeye waa la imtixaamay marka lahaa shirbun waxay leedahay waxa weeye cabitaanka kal bay leedahay shirbigu waa wixii in la qaybsado oo waxa weeye kalka adna maalintaadaad ceel ka cabbin adna maalinteedaan cabbin haadihi naaqatun lahaa shirbun walakum shirbu yowmi macluum idinkuna maalin la ogyahay baad leedihiin iyaduna maalin la ogyahay leedahay maanta haddaad idinku ceelka cabtaan biri iyadaa cabbaysa ha ku xadgudbinina idinku xadgudbi maysee walaa tamasuuhaa bisuu'in waa meeshay ka xanaaqeen oo yidhaahdeen ma annagii dhammaa oo qabiila miyaa hal nalala simay oo biyihii iyaduna maalin qaadanaysa annaguna maalin waar hashe aan dillo waa ka takhalluseen lahaa shirbun walakum shirbu yowmin macluum maalintiinaad idinkuna leedihiin iyaduna maalinteeday leedahay aqwaal badan bay mufasiriintu keenaan laakiin aayad qur'aan iyo xadiid maahee waa aqwaal israa'iiliyaada maalinta iyadu cabto caanay ka dharjin jirtay waa aqwaal laakiin ma aha daliil waalcilmu cinda allah ilaah baa garanaya yowm macluum ilaah waxa uu yidhi marka walaa tamasuuhaa bisuu'in fayaakudakum cadaabu yowmin cadiim ha taaban siinina lay walaa tamasuuhaa hashaa dhib ha u geysanina walaa tamasuuhaa bisuu'in dhibaato ha u geysanina maxaad haddaad dhibaato u geystaan idinku dhacaya fayaakudakum cadaabun cadaabu yowmin cadiim ama cadaabun qariib sidaynu soo marnay cadaabun aliim intaba waa ku soo aroorta marka haddaad hashaa dhibaato u geysataan cadaab deg degaa ida qabanaya oo ida halaagaya maxay sameeyeen kuma waansamin facaqaruuhaa fa asbaxuu naadimiin ayuu yidhi allah subxaana wa tacaala facaqaruuhaa hashii bay dileenoo boqon gooyeen ama waa gowraceen labadaba waa la yidhi oo caqriga boqongoyntana waa loo isticmaalaa oo asalkiisi weeye gowracana waa loo isticmaalaa oo waa la yidhaahdaa hashi un waa la dilay weeye macal shaahidku hashi waa la dilay facaqaruuha fa asbaxuu naadimiin waxay ahaadeen kuwo shallaaya macnaha shallaytunkuna waxay ku dhacday bay dhaheen culummadu waa inagii soo marnay markay hashii dileen ayaa saalix wuxuu ku yidhi tamatacuu fii daarikum alaaata ayaam dalika wacdun hayru makduub waa inagii soo marnay marka saddex beri markii la yidhi kabacdaa layda halaagaya ayaa nin walba wadnihii afka yimid oo waxa weeye dhuunta soo istaagay wuxuu sameeyey garan waaye shalaytan iyo maxaa noo geystay iyo hebel baa yeelay iyo war maxaad u dishay ma waa laa taxiina manaas wey waxba tarimaysa markaas shalayta waxba tarimayo cadaab hadduu yimaado towbana male shalaytanna waxba tarimayo fa asbaxuu naadimiin shalaytanku wuxuu wax taraa markuu qofku toobad keeni karo annadamu towba suu nabigu u lahaa calayhi salaatu wasalaam allah waxa uu yidhi fa akhadahum alcadaab waxaa qabsaday cadaabkii waa kuwii suuradii hore laynoogu soo sheegay assayxa waalrajfa intii baa ku dhacday waa la halaagay faasbaxuu naadimiin faakhadahum alcadaab ina fi dalika laaaya wma kana aktaruhum mu'miniin waina rabbaka lahuwa alcaziizu alraxiim bu allah ku khatimay marka fii suurati shucaraa nebi walba marka laga sheekeeyo waxaa lagu khatimayaa ina fi dalika laaaya taas aayad iyo calaamad baa ku sugan waxa weeye wma kana aktaruhum mu'miniin say u badan yihiinna dadku ma rumaynayaan waina rabbaka lahuwa alcaziizu alraxiim allahna waa mid casiisa oo ka aarguta ciddii waxa weeye dulmi ku dhacda oo halaaga alraxiim u naxariista liman aamana waxa weeye watabaca rusulahu ciddii rumaysa oo waxa weeye toobad keenta oo ilaahay dariiqiisa raacda oo rususha raacdana ilaahay waa u naxariistaa aayadahaas marka ayaa fii suurati shucaraana allah ku keenay marka suuradaha aynu dhammaynaynaa كبعد ما تفصيلنا والحمد لله رب العالمين